mahadsantihiin runtii horta kow waxaan rabaa mahad celin oo inaan u celiyo ummadda iyo maamulka koonfur galbeed oo noo soo dhoweeyeen si aad iyo aad iyo aad u farxad leh oo aad iyo aadna u ballaaran alxamdulilah marka waa idin mahad celinaynaa sidaad u ogtihiin uu agaasimaha bay noo sheegay qorshaha horumarinta qaranka sideedaad ah hadda inoo socdo noo dhammaan rabo wuxuu dhammaanaa sanadkaa dhammaadkiisa sidaas daraaddeed waxaan ku mashquul hadda ku hoolannahay inaan bilaawno qorshaha soo socda oo noqonaya kan sagaalaad mudane madaxweyne dhammaan walaalahay waxaan rabaa inaan hal arrin idin baraarujiyo oo wax badan la ilaabo runtii waddankan laga bilaabo ii sideed qorshe oo horumarin uu samaysta waxaad u malaysaa had iyo jeer in la ilaabo waddankan inuu taariikh leeyay oo loo maleeyo burburkii kadib un inay bilaabatay taariikhda waddankan marka qorshahan hadda aan ku hoolannahay inkastuu kan sagaalaad yahay taariikhiyan dadka qaarkood weli waxay u malaynaya inuu yahay kan labaad ka soo bilaabeen burburkii iyo wixii ka dambeeyey waa arrin muhiim ah inaan isla fahanno inaan nahay dad oo taariikh leh oo dhaqan leh oo karti leh oo dadnimona leh intaasna ku soo gaaray maaragtay ilaa hadda wixii naga hadlaysanna aan toosisan karna alxamdulilah anakuu isla wada soconno qorshahan horumarinta qaranka kan sagaalaad noqonayo wuxuu aad iyo aad muhiim u yahay geedi socodka dayn cafiska oo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta nala wada hadda shuruudaha oo dayn cafiska waxaa ka mid ah qorsha horumarin qaran oo shuruudooyin qaarkood ka soo baxayo oo aad iyo aad ay muhiim u tahay wada tashiga ballaaran marka laba hadafaan u imaanay aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo wasaaradda qorsheynta qaranka ka socota anakoo kaashanayna wasaaradda qorsheynta oo gobolka koonfur galbeed hadafka koowaad waa wadatashigaas ballaaran siduu agaasimaha guudidin kugu sheegay oo maanta aan ka bilaabayno bulshada rayidka ah kadibna xubno kale aan la kulmeyno insha allah maxaa dhace maxaan u samaynaynaa taas waxaan u samaynaynaa mudane madaxweyne haddii la samaynayo qorshe qorshahaas hal cid keliya ma lahaan karto ummadda dhan uu ka dhaxeeya sidaas daraaddeed waa muhiim inaad fikirkiina ka dhiibatiin baahiyooyinka ka jira waa badan yihiin idinka inaad soo jeedisiin anakana meeshaan waxaan u joognaa inaan idiin qorno inaan idinka idin dhegaysanaan u joognaa meeshaan maahina inaan idin dhahno saani saanaan la yeela ma u joogno marka taas aad iyo aad muhiim u tahay tan labaad wax oo yacni siyaasadi siyaasi ah ama siyaasad kuma jirto arrintan waa arrin horumarineed waddankan farsamo hadafka labaad oo runtii aan uga faa'iidaysanayno booqashadan mudane madaxweyne waa inaan xoojinno wada shaqaynteena federaalka iyo koonfur galbeed siday u xoojin lahaayeen wada shaqayntooda oo runtii hadda aad iyo aad iyo aad u fiican alxamdulilah waxaan rabaa inaan hadalka ku dheeraanin hadafka guuda wadatashiga maanta inoo bilaabanaa alxamdulilah waana ku faraxsanahay maanta sida naloo soo dhoweeyey sida quruxda badanaa u imaanay waxaana rajaynaynaa inaan maaragtay meeshaan ka tagno anagoo isku afgarannay qodobo oo aan isleenahay ummadda baahiyooyinkeedu ay matalaan marka waa mahadsan tihiin waana ku